bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeennimo iyo hadalsano xasan cabdiraxmaan macalin oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo saaxiibkiisa isku ciidan ka wada tirsanaayeen muqdisho ku dilay iyo ehelada oo cadaalad dalbaday xilliga maxkamadda gobolka banaadir lasoo taagayo ninkii xaaskiisa ku gubay magaalada muqdisho oo lagu dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqday taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa la kulmay saraakiisha hogaanka iyo taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir wararkeena sidoo kale waxaa ka mid ahi maxkamadda waa risaar xamsa ayaa hay-adaha amniga faray inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyay dilkii muwaadin ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ciidamada booliiskana waxa ay lix ruux u soo xireen kiiska geeridii cabdinaasir muuse cabdiraxmaan oo meydkiisa laga dhex helay xalay guri ku yaala degmada wadajir qodobadaasi wixii soo kordha ayaad dhegaysan doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniin ay sii bixayso salaase ayaana soo gelayso waa sagaal iyo labaatanka february sanadkuna waa laba kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada qodobadii warkeena oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kormeer maanta ku tegay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku adkeeyay hirgelinta iyo sidoo kale horumarinta shuruucda dalka iyo la dagaalanka musuq ee isticmaalka maandooriyaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warbixin ku saabsan qaab dhismeedka hanaanka shaqo qorshaha furan ee dib u habeynta iyo tiragoobyada ciidamada booliiska soomaaliyeed ka dhageystay qeybaha kala duwan ee hogaanka ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda oo bogaadiyey guulaha muuqda oo ay ku tallaabsadeen ciidanka booliiska iyo saraakiisha iyo taliskoodaba ku adkeeyay inay hirgeliyaan ku dhaqanka xeerarka iyo siyaasadaha la dejiyey si loo ilaaliyo sharafta ciidanka iyo bulshada loona abuuro iskaashi sal adag leh oo ay qeyb ka qaadato amniga dalka iyo badqabka caruurta iyo haweenka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu yidhi
meeshii la joogay iyo shalay iyo meesha maanta la joogaa aaday u kala duwan yihiin taas waa idinku bogaadinaa waana idinku ammaanaa in aadan fadhiyina ee maxaanku rahda la socdo intaa kadib faraska soo ordayo waxaa usha loogu sii dhuftaan ha ka sii dheereeyo marka waxaan rabnaa inaad ka sii dheeraysaan saraakiisha waa isku dirinaa taliyaasha taliyaha muxuu ahaaye ciidanka booliiska kan ciidanka xoogga dalka kan maalin walba war maalin walba maxkamadan askaraa lagu sii qulquliyaaye saraakiishii askartaan xukunta aawe see askari dembi u yeesha iyadoo sarkaalkii uu nadiif yahay dembigaana dembi uu askariga keligiis geli kara ma yahay dembi laga celin kara askariga ma yahay dembi oo meeshuu ku gelaayay sarkaalba aanu ka warqabin miya war sarkaalkii aawe sarkaalkii inaanba laga hadlayninba askariyaa lagu dhegan yahay maalin walba askartaan maxkamadda kusoo jiidaysaan joojiya ee saraakiishii waxaan mas-uulka ka ed halla keeno ugu yaraan dayacada ku jirto ugu yaraan waaye haddowna xataa dembiga wax ka ogeyn oo orod isbaaro iisoo dhig aanu dhihinba dayacada ku jirto inuu ka warqabi waayo askartiisii xaaladoodii sarkaalkan wuxuu mas-uul ka yahay tobankan qof soddonkan qof boqolkan qof kunkan qof uu mas-uul ka yahay inuu ogaado xaaladooda waxay ku sugan yihiin tobankan qof mxuu sarkaal xigeenkaana uu mas-uul ka yahay ama soddonkan ama boqolkan sarkaalka uu madax ka yahay inuu ogaado maxaa ku dhex jira inuu dadka u kala saarayo uu yaqaano uu yidha cali iyo jaamac iyo maxamed iyo kuwa fidnaa waaye si gaar ha loo ilaaliyo ha laga warqabo xaaladooda ha la ogaado askari markaad noqonaysay inaad qof soomaali ah oo muwaadin ah oo adiga dhibkaaga uu ku seexdo sariirtiisa inta taga cawada uu seexdo yidhaa booliiska yaa wadooyinka taaganoo ilaalinaya booliiska wadooyinka taagan yahay roobaa ku da-ayo waa lugaynayaa waa la dilayaa waa la daqrayaa waa la caynayaa maxaan ku idhahdaaye wa- wax walbuu la kulmayaa si muwaadiniintaas ay ay ay u gama u hurdaan oo xoolahooda u ilaashadmaan oo sharaftooda iyo karaamadooda ay u dhowrsanto oo sharcigu uu u sarreeyo waayo waxa uu bixinaya qofkii marka inuu booliiska ahaado rabo waxaasna inuu bixiyo aanan rabine inuu iska qayilo oo iska joogo rabo jamaaco kaleu ka mid yahay ee booliiska ka mid maaha marka jamaacadii uu ka mid kahay in loo diro liyiraa adigu ahlan wasahlan bal ord waa xaggaasaad ka mid tahay meeshaad ka mid tahay aad ama askari ha aad ama sarkaal ha aad wuxuu ahaanaya ha aad marka horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay waxawaayihii damboo dhan maadaama nidaamkii dowladnimada xoogaa marna uu naga burburay marna uu naga daciifay marna uu si naga aha waxaa dhib nagu noqotay in qawaaniinta lagu dhaqmo waxaa dhib nagu noqotay in curfiga la dhowro wax badan oo qaanuunka aan ku qornayn laakiin dhaqan noqday oo booliiska uu leeyahay oo la dhowraa jiro oo booliiska dhan ay dhowraan laakiin haddana bugaagta booliiska haddaad raadiso aadan kasoo dhex helin waxaasi inta badan marka wax wanaaga waay wax xun curfi ma noqdaan ama heybad ma, ma, ma keenaan waxaa laysku xantaa la yidhaha booliiska iyo militariba akhyaar waaweynaa ka talisay oo meesha meesha inay sii joogto rabto booliisku wuxuu u baahan yahay mar walba dhiig cusub in lagu soo shubo dhiig cusub in lagu soo shubo oo dhallinyaro cusub ay soo gasho oo aqoon lagu soo galo oo karti lagu soo galo Eh, senior citizenska ama muwaadiniinta weynaatayna ayaguna inta ay weli ay ra'yi iyo talo iyo caqli iyo tababar iyo aqoon ay gudbi karaan in laga gudbiyo marka kalena in loo sameeyo si uu karaamadiisa iyo sharaftiisa ay ku ilaashanaa karto labada u baahan waxay tahay oo curfi noqotay oo in la bedelo ay ay laazim muhiim ay tahay haddii kale lama jiraayo waxaa waaye false reporting xaaladda oo aan laga run sheegin xaaladda taagan si kasta u fool xumaatee aan runta laga sheegin laanna xaaladda marka la sheego go-aanaa lagu gaara markaad marka ninka mas-uulka ah ee taliyaha ah ee meeshaas mas-uuliyaddaasi ay ku dhacaysaah wax aan riboor aan sax ahayn marka la soo siiyo go-aan aan sax ahayn uu gaara definitely riboorka beentaa maxaa ka mid ah askar maqan waa joogtaa in la yidhaah askariyaa maqan meeshay oo laynka gaduudnaayo haddana la tusayo ku jira hadda dee si uu uu waa jooga ku yara waaye markii la hortegay ee la yidhaha askariga inta soo jooji ma soo jooji waysaa waa maqan yahay fasax mau qabaa aa warqadiisa fasaxa ma- lama haayo baxsad waaye fakad waaye wixii magacii la doonaa loo bixiyo laakiin waa hubaa haddii ah, taliyaasha inta la weydiiyo haye maxaa kuu jooga meeqaa kuu joogta la dhihi lahay na- laynkaas gaduudan nambar kuma jiri lahayn ama laba saddex qofoodaa ku jiri lahayn oo kuwa salaada dukada ay soo sheegeen booliisku dadaa taagan dhimanaya dhaawacmaya maalin walba uu- shaqada booliiska in ma qabataa marka ninka naftiisa soo hore jidka taagan ee tuuga la dagaalamaya ee uh, isku qarxinaya ee qaraxiisa uu dhinac uga dhacaya ee muxuu ahaay inuu wuxuu sida asoon ogeyn horyaa istaag dhahaya oo hore hadduu rabo inta iska qarxiyo isla dhima ninka intaasoo sacrifice samaynaya wax walbaalo waayo in la yidhaahdo ma ma ma qabataa midka u keenaya marka sow in laga qabto waajib sow muqadas ah sow maaha tuugga asaga wax walbaalaha eh in la qabto sow maaha waxaan qabnaa in badan badan badan oo caruur ah oo aan waalid lahayn kuwa waalid male waa agoon kuwa muxuu ahay hooyaa laga yaabaa bas inay leeyihiin aabbihii inuu ka maqan yahay aabbihii dhintay waxaa laga yaabaa inuu aabbihii uu- uu maxaanku irahda disable yahay oo curyaan yahay oo baahiya gaara dadka qaba uu ka mid yahay ama hooyadii aabbihiiba ay yihiin labadaba waxaa ka mid ah qoys de hooye aabbo waxyari ay hayso ilmahoodii ay muxuu ahay aananba ku filnayn inay inay inay haayaan duruuftaasi marka waxay keenayay cunugii xuquuqdiisi inuu waayo asoo bed qaba oo nabad qaba inuu xuquuqdii waayo iyo xuquuqdii in la weysiiyo si xun loo isticmaalo cunugii caqli kale hara ma laha kaale qof soo dil kaale kan soo waxay dembiye qaarkood in caruurta loo isticmaalo caruurta waxaa la yidhaah waxaan sida ay jirkooduba aanu u korin xisigooda dareenkooda naxariistana ma korsana dareenkooda naxariista ma korsada in la koriyo u baahan yahay haddii marka waalidkii iyo yani environmentkii jawigii fiicnaayo cunuga ee barbaarintiisii iyo caqligiisii iyo akhlaaqdiisii iyo baarinimadiisi wixii ku koraan nolol adagna uu ku jiro mid ciyaar suuqahoo ka faa'iidaysanayana uu gacanta ku dhigo cunugii wuxuu noqonayaa cunug dhib badan uu noqonayaa booliiska waxyaabaha waajibka uu ka saaran yahay ka mid yihiin inuu xanaanayo inuu ogaado ka fikiro fiiriyo haddaan wax u qaban karin inuu markaas awooddu aanay saamaxayn xataa inuu og yahay oo meelaha ay joogaan iyo inaan la isticmaalin iyo inaan dembiilayaashu aanay caruurta isticmaalin shabaab aanu isticmaalin kan daroogada ka shaqeeya aanu isticmaalin balaayada aanay isticmaalin in booliisku uu ka shaqeeyo ka mid tahay si looga shaqeeyaa caruurtii waa inay ihtimaam gaara leeyihiin canshuuraha booliisaan u xil saarana soo maha aan leenahay ilaalinta cashuurlaanta ilaalinta cashuuraha
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo maanta booqday xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed markana waxaan eegi doonaa maxkamadda gobolka banaadir ayaa shaacisay xilliga la dhageysan doono dacwadda ninkii gubay xaaskiisa oo berihii ugu dambeeyay aada u haystay baraha bulshada maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay in dhowaan maxkamadda lasoo taagi doono ninkii gubay xaaskiisa iyadoona dhowaan ehelada ay heli doonaan cadaalad cabdifataax muumin ilkacsi ayaa warbixintaasi dhamaystiray wadahadal ma jiro cadaaladaan rabnaa gabadhi cadaalad u raba aniga wax kalena mana karaya anaga aniga iyo dhammaan eelka xanuunso dhan gaba in lala duwo ninkaas cadaalad la marsiiyo
halkan waa halka loo mudeeyey in lagu dhagaysto dacwadda loo haysto sayde cali macalin daa-uud oo ah eedeysano ku eedeysan in uu dilay islamarkaana uu gubay xaaskiisa oo uur lix bilood lahayd dhacdaas ayaana waxay ka dhacday degmada wadajir ee gobolkani banaadir kadib markii sayde cali macalin daa-uud oo ah eedeysanaha lagu eedeynayo eedaasi uu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabo luul cabdicasiis dhacdaas ayaana waxay noqotay mid ay markaasi argagax badan ay ku abuurto bulsho badan oo soomaaliyeed iyadoona ay ka dhiidhiyeen guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkii dibaddiisa sida cali oo markaasi falkaas markuu geystay kadib ka baxsaday magaalada muqdisho oo ay hay-adaha ammaanka ay ka soo qabteen qeybo ka mid ah galmudug ayaa lagu wadaa in maalinka arbacada oo ku beegan koo iyo labaatanka lagu dhagaysto halkan galdacwadeedkiisa qoraal ay soo saartay maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxay iyadu ay ku mudaysay in wakhtiga u dhaqsiyaha badan ee lagu dhagaysan doono dacwadda loo haysto eedeysana sida cali maacil daa-uud kaasoo markaa lagu eedeeyey in uu dilay xaaskiisa maxkamadda gobolka banaadir ayadoo gudanaysa waajibaadka saaran waxay mudaysay galdacwadeed ciqaabta sumadiisu ay tahay m g b d c l boqol afartan iyo toddobo labada kun afar labaatanka maalinta arbacada oo ay taariikhdu tahay ko iyo labaatanka bisha labaad labada kun afar iyo labaatanka saacadduna tahay sagaalka subaxnimo waxaa la dhegaysan doonaa ayaa lagu yiri qoraalka ee dacwad ciqaabeedka loo loo haysto sayid cali macali daa-uud sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa fartay taliska ee dambibaarista c a d da in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku diyaariso eedeysanaha loo haysto dilka xaaskiisa waxay faraysaa maxkamadda taliyaha qaybta baarista dembiyada c a d da in uu diyaariyo maxbuus sare ku xusan sidoo kalena uu horkeeno maxkamadda gobolka banaadir taariikhda iyo weliba saacadda la mudeeyey ayay mar kale lagu yidhi qoraalka ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir sidoo kale ee maxkamadda gobolka banaadir ayaa codsatay in qareennada iyo sidoo kale xeerlaalinta iyagu ay soo xaadiraan iyadoona ee markaasi la faray in ay hore usoo qaataan caddaymahooda tan iyo markii ay soo ifbaxday geerida luul cabdicasiis kadib markii uu gubisaygeeda ayaa marba marka kasii dambeeyey waxaa soo baxayay warar kala duwan iyadoona ehelada luul cabdicasiis si gaar ah aaba cabdicasiis uu sheegay in waxa keliyii uu ku qancaya ay tahay in cadaaladda la marsiiyo eedeysane sayid cali macali daa-uud oo ku eedeysan in falkaasi asigu uu geystay ehelada luul cabdicasiis waxa ay sheegeen in luul cabdicasiis ay ku jirto filinjeer meydkeeda lana aasi doono ilaa eedeysane sayid cali macali daa-uud maxkamadda ay ku xukunto islamarkaana la dilo waxaana sheegeen in labadooda hal mar laysla aasi doono sida ay sheegeen ehladeeda
diyo ma jirto wadahadal ma jiro cadaaladaan rabnaa gabadhi cadaalad raba aniga waxa kalena mana karaay anaga aniga iyo dhammaan eelka xanuunso dhan gaba- in- in lala duwo ninkaas cadaalad la marsiiyo dhowaan eedeysanaha ayaa laga soo qabtay qeybo ka mid ah galmudug iyadoona markaasi ee, een, ee, ciidanka nisa ay muddo ay gacanta ku hayeen ugu dambeyntii ay ku wareejiyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed si loo maxkamadeeyo si kastaba falkan
xasan cabdiraxmaan macalin ay- oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ayaa saaxiibkiis ay ciidanka ka wada tirsanaayeen muqdisho ku dilay iyadoo eheladu ay cadaalad ay dalbadeen faadimo cabdiqaadir xasan ayaa sii dhamaystiray sawir wiilkayga xasan nuur uu la dilay cadaalad waan rabaa cadaalad in loo helo cadaalad wiilkay waaday saasan dalkan ku soo noqday
maalmihii ugu dambeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ku soo badanayay dhacdada dilalka qorshaysan iyadoona maanta madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed baarlamaanka uu ka sheegay in xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho aan la isku halayn karin ma mas-uuliyad na saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa haddaba waxaan ku suganahay xaafadda siliga amerikaanka goobtan aad u jeedaan waxaa ka jirta tacsi waxaana lagu dilay allah u naxariiste wiil da'yar oo aysan labaatanka xitaa u buuxsamin sida ehelkiisu ay sheegeen oo siddeed iyo toban sano jir ah waxaana dilay nin kale oo saaxiibkiisa ah da'yarka la dilay waxaa lagu magacaabayay xasan cabdiraxmaan macalin maxamed aabbihiisa iyo ehelka ayaa halkan ku sugan oo guriga tiiraayo xun ayaa ka jirta waxaana ay noo sheegeen ehelka in wiilka uu dilay wiil kaloo asaga saaxiib la ah oo ay markaasi iskula jiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo labadoodaba waxay ahaayeen askar marxuum kala dila askar ayuu ahaa kan dilana askari kale ayuu ahaa ehelka cadaalad ayay dalbanayaan waxaa warbaahinta la hadlay da'yarkii la dilay aabbihii dhalay oo lagu magacaabo cabdiraxmaan macalin maxamed isagoo oo tiiraysan qiira ay ka muuqato ooynaya ayuu si naxariis leh uga codsanaya dowladda federaalka soomaaliya gacan ku dhiiglihi dila wiilkiisa in markaasi gacanta lagu soo dhigo asagana waxa uu sheegay inuu yahay aabbo soomaaliyeed oo dalkan u soo halgamay islamarkaana mid ka mid a xubnihiisa uu ku waayey ragga waxaan ahay ka tirsan milatariga aan ka tirsan martida dowlad waxaan ku codsanaa inaan madaxa sharafta xasan xasan xasan sheekh maxamed ugu sarreeyo golaha wasiirada xildhibaanada dhammaan madaxa dalka waxaan ka codsanaa wiilkeedu waa la dilay ee mataqaanaa ninkii wiilka ay dilay tiirka la soo taago haddii ka laxay maalmaa beertiisa ku jiraa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin فنجيركم وجرا ويلكي هذه على ايضا عدالة الله لنغمة صبحنا حسن عبد الرحمن haddaba qaar ka mid a ehelkii markaasi dhalay da'yarkii lagu dilay halkan ayaa iyaguna dhankooda dalbanaya cadaalad oo waxa ay rabaan in markaasi tiirka la keeno shaqsigii wiilkooda dilo oo askari ah waxaana ay sheegeen in marnabo aan la aasi doonin wiilkooda oo filinjeerku juri doono ilaa cadaalad uu helo wiilka xaqdarada lagu dil walaashiisaan ahay waxaa la dhahaa xasan cabdiraxmaan macalin walaalkay iga yar waaye waa wiil sanadkan toban iyo sideed sano ee ugaleysay oo wax yaroo haddeer soo baxay waaye waana laga dilay gacan xaqdaranaana dishay ilaahay subxaana watacaala taas u taallaa dowladda sharafta leh wadanka hogaaminaysa waxaa ka codsanaynaa wiilkan inuu cadaalad noo helo wiilkan inuu cadaalad noo helo ee gacanta ka xaqdarnee dishay ee sida ugu dhaqsiyaha badan ay noogu soo qabato aabbahay waa oday cuuryaan labada lug ka go-an dagaalka saban sabanoo saan ku naqtay labada lugoo laayahay aabbe waa cuuryaan dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka laamaha amniga waxaan ugu fidhinaa cadaalad inaan ka helno waxaana loo sheegay guutada eh, maxay ahayd magaceed ibnu bul- waliid miya ayuu ka tirsan yahay sida hadda walaalkay hordhac uu u sheegayna ninkii wuxuu u baxsaday xagga afgooya faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta ka dhageystay warbixino ku saabsan horumarada laga gaaray adeega duwaa iyo maamulka hawada soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyagoo soo bandhigay warbixino ku saabsan howlaha duulimaadyada dalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku bogaadiyey wasaaradda gaadiidka iyo hay- hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed horumarka ay ka sameeyeen isagoo sheegay in xukuumadda dan qaran ee ahmiyad gaar ay siinayso horumarinta hay-adaha duulista hawada si loo sii laba jibaaro guulaha laga gaaray sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsi cabdi barre ayaa faray hay-adaha amniga inay baaritaan dhaba ku sameeyaan islamarkaana ay gacanta ay ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilkii muwaadin ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xalay meydkiisa laga helay gurigiisa si cadaalada loo horkeeno isagoo tacsi u diray ehelada iyo qoysaska uu ka baxay marxuumka guud ahaana warkii habeennimo oo aad ka dhagaysanaysay raadiyaha dalsan waa naga intaa xagga farsamada jaajo ayuu ahaa cidda uu seegana waxay dibga kaga heli karaan barta internetka aynu ku leenaan ee w w w radio dalson com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel